أهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhaay ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus بث المدى عينا في سوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا
caawa waa habeen sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkaan idinkugu hayna adinkan aad ku maqli doontaan hadduu alle idmo waxaa ka mid a in ka badan saddex boqol iyo konton isugu jirta askar iyo saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay dagaalla muddo maalmaha qaatay oo ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray duleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya saraakiishiyo horkaciisa cadowga oo dagaaladaasi lagu laayay waxaa sidoo kale barnaamijkaan idinkugu haynaa in ka badan soddon murtad oo lagu dilay camaliyad istishaadiya ah oo lala beegsaday xerada damaanyo ee magaalada muqdisho xilli halkaasi lagu qorayay boqolaal maleeshiyaad ah oo ay qoranaysay kooxda ridada soomaaliya weerar duqeen ah oo toddobaadkan allaah fadligay mar kale lagu qaaray taliska ugu weynee saliibiyiinta ay ku leeyihiin soomaaliya ee xalane iyo gaalo isugu jirta caddaan iyo afrikaan oo lagu dilay howlgalkaasi waxaan raadraaca ku soo gudbin doonnaa howlgalladii ugu dambeeyey ee toddobaadkan ka dhacay dalka ee cadowga lagu naafeeyey qodobada kale waxaa ka mid a weerar hubaysan oo toddobaadkan ka dhacay xarunta ugu weyn ee hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a ee ku taalla dalka maraykanka iyo laba ruux oo yuhuud ah oo lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada washington waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan munaasabadda ay ku qalinjebiyeen dufcadii labaad ee ardayda dugsiga hoose alfurqaan oo ka dhacday degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaad maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey munaasabaddaas qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka idinkugu haynaa caawa hadduu alle idmo waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من waa hagaag aan ku biloawna qodobka ugu horreeyo weerar hubaysan ayaa toddobaadkan ka dhacay xarunta ugu weyn ee hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqli doontaan xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen marwaan maxamed waad mahadsan tahay walaalka ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta dhacdooyinka toddobaadka dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa toddobaadkan ka dhacay duleedka degmada muuqqori ee wilaayada hiiraan dagaalada ayaa socday muddo shan maalin oo xiriir ah waxaana allaha fadligii lagu dilay in ka badan boqol iyo labaatan murtad halka lagu dhaawacay in ka badan saddex boqol oo kale muqdisho haliye ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu camaliyada istishaadiyaha ka fuliyey afaafka hore ee xero damaanyo ee degmada hodan ee muqdisho waxaana xilligaasi goobta ku sugnaa boqolaal murtadiin ah dhimashada ayaana gaaraysa ilaa soddon halka dhaawacuna uu gaarayo konton kale weerar hubaysan ayaa toddobaadkan ka dhacay afaafka hore ee hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a waxaana xilliga weerarka uu dhacaya xarunta doonayay inay galaan xubnaha u shaqeeya hay-addaasi dhacdadan ayaa la sheegay inay tahay tii labaad oo bishan gudaheeda ka dhacday xarunta hay-addaasi dhanka magaalada washington warar soo baxay ayaa sheegaya in laba yahuud ah oo mid shaqaale ka yahay safaaradda sahayinadda ee washington lagu dilay rasaas lagu furay xilli uu ku sugnaa meel u dhow matxafka yuhuudda ee caasimadda dalkaasi wasiirka amniga gudaha ee maraykanka kristo noyam ayaa ku tilmaamay weerarka dil toos ah oo loola qastay raggan isagoona hadal baroor ah u jeediyey eheladooda ah sida ay sheegeen afar mas-uul oo ka tirsan hay-adaha ammaanka maraykanka nin soconaya bannaanka mataxafka ayaa mar qoraa yuhuudda ku furay rasaas tirobeel ahaa labadan ruux ayaana ahaa nin iyo haweeney waxaa intaasi dheer in ruuxa weerarka geysta uu ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin xoreeya falastiina markana suudaan dowladda suudaan ayaa si rasmi ah golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobey ugu gudbisay eedeyn culus oo ay ku sheegtay in imaaraadka carabta uu ku lug leeyahay iskuday lagu doonayay in lagu dilo hogaamiyaha militariga ee dalkaasi jenaraal cabdifataax al burhaan eedeyntan ayaa timid kadib weerar culus oo ka dhacay magaalada istiraatiijiga ah ee boorta suudaan horaantii bishan mey halkaas oo uu burhaan ku sugnaa xilligaasi sida ku cad warbixinta ay suudaan u dirtay golaha ammaanka halkaasi wuxuu qayb ka yahay iskudayo dhowr ah oo la doonayay in lagu qaarijiyo burhaan iyadoo tani ay noqonayso markii saddexaad ee uu ka badbaado weerar toos ah oo lagu beegsaday noloshiisa dowladda suudaan waxay sheegtay in iskudayadan dil ay yihiin kuwo qorshaysan laguna talagalay in lagu yaqaanaanka hogaamineed ee militariga dalka islamarkaana lagu farwado cusub oo lagu burburinayo xasiloonida gobolka waa siday hadalka u dhigtee gunaanudkii warbixinada soo baxay ayaa sheegaya in golaha ammaanka lagu waday inuu sameeyo baaritaan arrinkan ku aadan maadaama suudaan ay dalbatay in la qaado tallaabooyin cadcad oo caalami ah si tani aan uga hortagna ayay tiri xukuumadda militariga uu hogaamiyey khartuuma guud ahaana intaas ayaan ku xakinaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka aan dib idinkugu celiyo walaalka abuuxasaan iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka mahadsanid marwan بث المدى عينا في سوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا qaybihii dhexe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaan isla soo gaarnay xaflad qalinjabin ah oo dufcadii labaad ardayda dugsiga hoose ee alfurqaan abaalmarino lagu guddoonsiinaya ardayda ayaa lagu qabtay gudaha madarasada mas-uuliyiin waalidiin iyo marti sharaf ka leh ayaana munaasabadda ka qayb galay kelimaadna ka jeediyey dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan waxa uu ka mid yahay madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan waxaa lagu qabtay howlka madarasada munaasabad lagu sagoontinaya arday ka qalinjabisay dugsiga hoose ee waxbarashada muddo saddex sano ah una gudubtay dugsiga dhexe ardaydan oo tiradoodu ay gaaraysay konton iyo laba arday ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho xafladda oo ahayd mid loo soo diyaariyey si qurux badan ayaa lagu qabtay gudaha madarasada alfurqaan ee degmada buulafullaay taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaa xafladda lagu daahfuray aayaadka qur-aanka kariimka oo uu akhriyey mid ka mid a ardayda madarasada alfurqaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا intaa kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan isagoona faahfaahin ka bixiyey marxaladaha madarasada iyo culuumta lagu barto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وهرين وحن أمعد لنا الله سبحانه وتعالى ونقص كل مي هل كاني وحفلة مركة كد عيسى مدرسة الفرقان قيبه هذا كردوان بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحمد قاري هل كان وجه ذنينا waalidiinta ugu horeeya hooyooyinkii iyo aabbayaashii oo carruurtan marka halkani keenay oo marka u soo horay in ubadkooda ay wax baraan intaa kadib waxaan mahad gaara halkan ugu jeedinaynaa dhammaan bahda waxbarashada oo ka jirta degmada buulufalay ay ugu horeeyaan macallimiinta madrasada alfurqaan oo wax ka dhiga macallimiinta waxaan leenahay بعد حمد الله سبحانه وتعالى أيق أي أصوبة إن هل كان يسوق قالان أرديدا مستواهن هذا يتاقيهن معلمين دوحان لين هاي جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم وكثر الله فينا أمثالكم سيدو كلا وحان مهد أجيذنينا حركة الشباب المجاهدين أو هرنا ميركنا أو عبيدة حفظه الله تعالى ورعاه sidoo kale waxaa mahad halkan ugu jeedinaynaa waali walaayada islaamiga ee baay asheykh xamza abu jacfar xafidahu allahu tacaala waxaa mahad gaar ah halkan ugu jeedinaynaa amiirka maktabka tarbiyada tacliinta xarakat shabaab mujaahidiin gaar ahaan amiirka walaayada islaamiga ee baay sidoo kale waxaan mahad u jeedinaynaa dhammaan inta xafladda kasoo qayb gashay ay ugu horeeyaan waxgaradkii iyo nuqabadii iyo bahda iclaamka qaybaheeda kala duwan sida alkataa'ib iyo idaacadda andalus sidoo kale waxaan mahad u jeedinaynaa ardayda wax ka barata madrasada alfurqaan qaybaheeda kala duwan haddii ahaan lahayd qaybta rawdada iyo qaybta nidaamiga ibtidaa'iga iyo dugsiga dhexe iyo ardayda tacliimulkibaar oo ay waxbartaan maalmaha khamiis jimca intaa kadib madrasada tadwiirkeeda iyo horumarkeeda waxaa la asaasay qaybteeda oo hadda taagannahay oo dugsiga hoose iyo dhexe ee alfurqaan sanadka markuu ahaa sagaalka jamaadul uulaa kun afar boqol afartan iyo kowdii sanadkii hore madrasada waxaa ka qalan jibiyey arday aada u tiri badan ilaa ay gaarayaan boqol iyo dhowr arday hadda waxaan u fidhinaa marka in arday kale ay marxaladdan ibtidaa'iga ka qalan jibiyaan ardaydu waxay soo qaateen maadooyin kala duwan sida culumta shareecada iyo culumta tajriibiga ah haddiin u horeyno maadada oo maadooyinka ay soo qaateen ardayda ka mid ah oo culumta shareecada waa sida maadada tawxiidka iyo xadiidka iyo maadada fiqiga iyo tajwiidkii dhinaca luqaadka ardayda waxay soo qaateen luqada carabiga iyo luqada soomaaliga iyo tan ingilishka markaan u wacino dhanka kale maadooyinka tajriibiga sida maadooyinka ijtimaaci waxay soo qaateen ardayda maadada taariikhda iyo maadada juqraafiga waxay kale soo qaateen ardayda culumta tajriibiga maadada riyaadiyaadka iyo culumka sidoo kale ardayda waxay soo qaateen farqurxintii khadka carabiga ah intaa haddaan ugu gudbo madrasada waxay leedahay maraaxil oo ardayda marka ay maraan waxaa ugu horeeya marxaladda farbarka caruurta iyo marxalada loo yaqaano in ardayga loo soo diyaariyo si uu qaadan lahaa qaybta tamhiidka oo ah in ardayga loo diyaariyo qaybta marka nidaamka si uu qaadan lahaa dugsiga hoose iyo dhexe marxalada saddexaad ardayga uu qaadanayo oo madrasad ku qaadanayo waxaa ka mid ah dugsiga hoose dugsiga dhexe hadda waxaan u fidhinaa marka in dafcad labaad ay halkan ka qarjibeen madrasada alfurqaan qaybteeda dugsiga hoose insha allahu tacaala waxaan arki doonaa qaabka ardayda bandhigoodu naqan doono iyo si ay wax u soo jeedin doono insha allah ardayda hadda qalanjibinaysa tiradooda markay marka laisku geeyo wiilal iyo gabdho ah waa konton iyo labo arday markaan kala qaado wiilasha waa soddon iyo sagaal arday gabdhahan waa saddex iyo toban gabdhood guud ahaan marka ardayda dhigata madrasada alfurqaan waa labo boqol toddobaatan iyo saddex arday oo dugsiga hoose keliya ah madrasada waxay leedahay labo qaybood hoose iyo dhexe guud ahaan marka waxaan kale mid halkan ugu jeedinayaa macallimiinta iyo ardayda iyo waalidiinta marka ugu horeysa ardayda waxaan leeyahay ardaygii juhdi badan bixiya waxbarashadii ma dhammaano weliyo halkaas ka sii wada dhanka kale macallimiinta ayagan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum waalidiinta waxaan leeyahay ardaydii waxay ku bixiseen juhdi aad u ballaaran juhdigiina allah barakeeyo halkaas ka sii wada juhdiga ardayda ku garab taagan tihiin meel kasta ay joogaan waxbarashada si ay u tayo lahayn hore u socodsiiya insha allah ardayda ka gudbaysay marxaladda hoose ayaa kelimaad iyo nashiidooyin cajiiba ku soo bandhigay howlka xafladda الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نيابة عن الطلبة المتخرجين أقدم إليكم كلمة شكر وتقدير عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن هذا المنطلق نتوجه بالشكر والتقدير لوالدينا الأفاضل على ما بذلوا لنا من نصائح وتوجيهات وتعليمات وتوفير لنا لفرص التعليم والحياة الكريمة كما نقدم خالص شكرنا وعظيم تقديرنا وثنائنا لإدارة هيئة التدريس لمدرستنا الغالية وفي مقدمتهم مدير المدرسة الأستاذ معلم خالد حفظه الله ذلك المدير الذي رافقنا طيلة ثلاث سنوات مضت ممزوجة بالجهد والاجتهاد والدراسة والمسابقات بين الطلبة مع توجيهات تربوية حيث كان يتعامل معنا بكل لطف واحترام وتقدير لمشاعرنا لمشاعرنا وأحاسيسنا فجزاه الله خير الجزاء ولقد بذل معلمون الأفاضل جهودا جبارة لتعليمنا وتوجيهنا وتسويقنا للتعليم والقراءة فقد التحقنا بالمدرسة ونحن لا ندري قيمة العلم والمعرفة وها نحن اليوم نتخرج من المرحلة الابتدائية وقد تعلمنا قدرا جيدا من العلم الشرعي والمعارف البشرية النافعة والآن نلتحق بالمرحلة المتوسطة ونواصل درب التعليم بإذن الله برفق مديرنا الكريم ومعلمينا الأفاضل فنعم الرفيق ونعم الدرب وكذلك الشكر موصول لولاية بائع الإسلامية وعلى رأسها الشيخ حمزة أبو جعفر حفظه الله ومكاتب التنفيذ في الولاية وفي مقدمتهم مكتب التربية والتعليم لدعمهم وتشجيعهم للعملية التعليمية على أكمل وجه ونقول لهم جزاكم الله خير الجزاء فلا عدمتم ولا عدم أصلكم وطبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا كما نقدم الشكر والتقدير لمكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين على دعمهم وتوجيهاتهم التربوية على مدار سنوات الدراسة فلهم منا كل الشكر والتقدير كما نقدم الشكر والتقدير لفرع المكتب في الولاية ولل... وللإخوة القائمين على إدارته فنقول لهم جميعا جزاكم الله خيرا وبارك الله سعيكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ولا يفوتنا أن نهدي خالص الشكر والاحترام لنقباء وأعيان وسلاطين وعلماء ولاية باية الإسلامية فجزى الله كلهم خير الجزاء فاللهم باركهم وبارك جهدهم اللهم اهدهم سبل السلام وثبتهم على دينك وقبل أن نختم أوجه الشكر والتقدير لجميع الإخوة والأخوات المشاركين في حفلة تخرجنا فنقول لهم مرحبا في مدرستنا العزيزة وشكرا جزيلا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ سعوا للعلم بحثا وحفظ للمتون وفقه ديني وفاقوا قرنهم جودا ووعيا لقول معلميهم بغير مين فهم مرآتنا وزهور أرضي فرب احفظهم من شر عيني فرب احفظهم من شر عيني وإن لهم أساتذة كراما ذوي الأخلاق والجود المتين طليعة أرضنا دوما وندعو أطال بقاءكم ربي معيني وهذه حفلنا تهدي إلينا شهادة ختم مدرسة الفرقان شهادة ختم مدرسة الفرقان شهادة ختم مدرسة الفرقان أيا خريج يا صاحي إليك نصيحة مشفق والمجد يبني ولا يغرك من حفل وختم فشمر للعلوم وفقه ديني هلموا إخوتي أهل فلاين نزاحم باب مدرسة الفرقان نزاحم باب مدرسة الفرقان نزاحم باب مدرسة الفرقان لأن العلم في صغر كنقش على حجر ونعلم من يقين تلاميذ سعوا للعلم بحثا وحفظ للمتون وفقه ديني وفاقوا قرنهم جودا ووعيا لقول معلميهم بغير مين ونحمد ربنا في كل حين وزدنا رب من علم ودين وزدنا رب من علم ودين وزدنا رب من علم ودين أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العداء أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فداء أنا مسلم يا إخوتي سأقولها طول المدى أنا مسلم بعقيدتي أحمي البلاد من الرداء أنا مسلم أجد السعادة في طريقي والهدى أنا مسلم هذا شعاري إنه أحلى نداء أنا مسلم هذا نشيدي سوف أمضي منشدا أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العداء أنا الساعي بإيماني أنا الساعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أخيف النوم لا ينفع فجرد للعدى المدفع وجاهد دائما وادفع ولا ترضى بعدواني شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد نبي للهدى رائد ودستوري بقرآني ودستوري بقرآني ودستوري بقرآني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين mid ka mida waalidiinta ay carruurtooda dhigtaan madarasada ayaa kelimad boogaadin ah goobta ka jeediyey أولا وآخرا ولبا أمهد نغانا إلهي تبارك وتعالى اللي خالق الخوني هاي اللي ونو انجرنا نساري اللي ويبوا والنجيكا غردان كلمة لا إله إلا الله نفهسي إلى أغاس أمهد نغانا بعد الله ولبا أمهد نغانا ولا له أمالكا ويبوا والبرشدن ويبوا أبنغن ليلا ونهارا انتاغنا يا أمهد نغانا marka walaalayaal waliba kale mahadnagaane leylan wa nahaaran wayb waa rige ambari galaana owlaadiyoni iloowi waaladkii dhali iloowi haasas dhoq wayb waa goroob nagadeen ilaahay dartiis wayb waa duurkanka jaraan leylan wa nahaaran gogolyoom haysana maalin hamiin roran meel kasto wayb waa geeka ee islaamkan wayb waa masalaaku khuda laamiyoha leylan wa nahaaran rige intaagan وجزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم يلنا ماغي غاينا إلهي تبارك وتعالى عملك إخلاص الله سينك ويل ميل روغدان إلهي تبارك وتعالى إلهي سنسوغ إلهي كلمديسن إلهي نين دائم إلهي نين كرويل تاسبادي جوالي بان مهن نغاني ولاليه أرديتم ويبوا دكسوغ هوس دكسوغ داكوغ ألين إبيدي ليلا ونهارا ويبوا وقت جوم هورين أنوافك والدين تكهذلو waybo ah iyado hanuunsi iyado ah walkasta ka teegayin waqti joom hureen wajazaakum allahu khayra aljazaa baaraka allahu fiikum alana wanaaga isan soo bedaan ilaahay ikhlaasiinka weel maalinta qiyaaman wayba miisaankiin wanaaga ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay siinka kaab waliba kale inta kale mahan nagaane ardayti waybo ah anta dhabar adeega yoona soo bedaan wajazaakum allahu khayra aljazaa baaraka allahu fiikum والبرشيد كوم روغد ليلا ونهارا ويبوا نيسان جهد بيدان جيغي ما دام اسن ويبوا دنول بهدي فقي لسن باروهاي تفسير لسن باروهاي مادي كلا لسن باروهاي ويبوا قطبة سيار كلا لسن باروهاي منها ما دام اسن هاتي جيغا فرصة قالي اسن كتيغنتين anisan waybaa fursadan geeka ku faa'iidaysataa maalin walba haraadi jid ma jeefaasa walbarashadan asangati geeka ka jartaan iyo amnigan asangati ka jartaan dhalinyaro yaryara atiin wali ogaadasaana waybaa ani fikir badan iyoonay naf badan iyoonay hanto badan ani ka baawhayte waybaa dadna doorkan jeefaan dadna waybaa an dhafaro haayan maalagna migeey hamiinsan dul surinyin bal walaalyaalow waybaa dhidheel iyoonay ayaar waqtigin ay ka dhammaanay bal waybaanu afka waalidiinta ka hadlawaybuageeka farhadaynu malaha koobo kora ugaas cali maqane oo ka mida waxgaradka buula fullaay ayaa kelimad dardaaran u badan dhankiisa goobta ka jeediyey bismillaah ilaahay baan mahad u jeedinaynaa marka ugu horrayso ee na siiyey amnigan naxariistan nicmadan aan la koobi karin ilaahaygiina siiyaan mahad u jeedinaynaa midda labaad waxaa mahad ballaaranaan u jeedinaynaa xarakatu mujaahidiin amiirkeeda cabuweyda iyo xibnihiisii kale ayaan mahad ballaaran u jeedinaynaa waxaa kaloon mahad ballaaran u jeedinaynaa waaliga walaayada baay waxaan u jeedinaynaa maktabka tarbiyada tacliinta oo intaasoo arday ah oo meesha isugu keengnay oo xafladooda maanta aan u taagannahay nicmadan iyo naxariistan ilaahayna siistay ayaan u mahad celinaynaa waxaan waxdardkan iyo hawshan juhdiga badan lagu bixiyey rabbigaasaan u mahadinaynaa laakiin waxaan u mahadinaynaa maktabka tarbiyadaan u mahadinaynaa macallimiinta maamulka waxaan leenahay jisaaka allaahu khayr waad dadaasheen intaas iyo intii lamid baan saasaan idin leenahay marka koowaad marka kalena waxaan leenahay ardayda iyo waalidiinta dhashay oo ayagana dadaalka badan bixiyeen ayagana khayr allah siiyaan leenahay waan u mahad celinaynaa waxaa kaloon rabnaa ilaahay hadduu na gaarsiiyo intaan iyo inteedii kale haddii cumrigayna ilaahay gaarsiiyo in labalaab aan helno waxbarashada maanta noo socoto iyo wax la mid ahba inaan laba laabno juhdi badan aan bixina nalaga rabaa ummad yahay dadaalkaas inaan bixina diyaar ma u nahay haddii ilaahay raalle ka noqdo aan diyaar u noqonno intaasaan warku ku soo koobayaa waa bilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weli waxaan ku dhex jirnaa munaasabadii ka dhacday madarasada alfurqaan ee degmada buula fullaay qaybaha dambe ee xafladda waxaa ardayda kaalmaha ka gala imtixaankii ay galeen macallimiinta madarasada wax ka dhiga iyo mid ka mida waalidiinta madarasada oo dowr muuqda ku lahaa ka warqabka xiriirka iyo dhiirigelinta magaalada ka socota ee xagga waxbarashada ah la siiyey abaalmarino kala duwan oo qaali ah insha allahu tacaala kaalmihii ayaan gelaynaa hadduu al yidhaahdo kaalinta saddexaad qaybta alif waxaa u galay ardayga lagu magacaabo xabsa mucallim salaa xabse kaalinta saddexaad ayay gashay waxayna ku guulaysatay insha allahu tacaala shahaado oo dugsiga hoose ah iyo lacag dhan ama jaayisa dhan konton doolar allahu akbar fasalka alif kaalinta labaad waxaa u galay gabadha la yidhaahdo romaan xasan maxamed haye romaan soo istaag shaal jaasidii waa toddobaatan doolar fasalka alif kaalinta koowaad ardayga u galay ardaydii ka qalin jebisay dafcada labaad madrasada alfurqaan alasaasiya waa ardayga la yidhaahdo cabdirashiid maxamed cali tafadal jaa'isa iyo shahaado ayuu ku guulaystay jaa'isadiisa waa lacag dhan boqol doolar waa jaa'isadiisa waa ardaygaasi cabdirashiid maxamed cali waa jaa'iso dhan boqol doolar waayo fasalka alif waa ka baxnay waxaan gelaynaa insha allahu tacaala fasalka ba ardayga u galay fasalka ba kaalinta saddexaad waxa waaye waa ardayga lagu magacaabo anas sheekh cabdilwahaab tafadal waay anas cabdilwahaab jaaisadiisu waxa waaye waa konton dolar kaalinta labaad dafcada labaad ee marxalada ibtidaa'iga ah alasaasiya alfurqaan waxaa u galay ardayga la yidhaahdo mucaad sunni cabdiraxmaan jaa-iso ayuu ku guulaystay iyo shahaado marxalada ibtidaa'iga jaa-isadiisii waa lacag toddobaatan doolar ah kaalinta koowaad ee marxalada ibtidaa'iga ah waxaa u galay qaybta bac ardayga la yidhaahdo qaasim sheekh cabdilwahaab falyatafadal mashkuura maajuura jaa-isadiisii waa jaa-isa oo dhan boqol doolar الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waxaa insha allahu tacaala haddan u gelaynaa jaa-iso oo jaa-isatul ikraam ah oo macallimiinta insha allahu tacaala loogu talagalay maamulka tarbiyada iyo tacliimta ee gobolka oo guddoonsiinaya macallimiinta juhdiga dadaalka ardaydan kusoo bixisay ee intaas la soo daala dhacayay insha allahu tacaala jaa-iso lagu ikraamayo ayaan guddoonsiinaya insha allahu tacaala waxaa inoo haray jaa-isa oo ah jaa-isatu shakhsiya التعليمية في الولاية جائزة شخصية أو من والد والدين تكمل ده وحبرشدة مدارسة أيو وحبرشدة كسر التقولك قارها كدقمدة مدرسة الفرقان يعني كله يعني قيمة وين كله أيا إن شاء الله تعالى ما ملك وحيق وأسدين إني محوى قدوسيان وأنا والد كل إرادو عبد الله عبد الرحمن إن شاء الله تعالى وأنا مقياي waxaan u qaadi doonaa wiilkiisi xamse insha allahu tacaala xamse falyatafadal mashkuura maajuura ugu dambeyn qaar ka mid a ardaydii kaalmaha galay ayaa si gaara oola hadlay idaacadda islaamiga andalus
magacay waa qaasim sheekh cabdiwahaab maxamed madrasada waxaa la yidhaha alfurqaan oo ku taala degmada buulafula kaalinta koowaad ee fasalka bir maxaa shahaado iyo abaalmarin oo lagu guddoonsiiyey adiga ahaanta shahaadi iyo waxaa la ii siiyey abaalmarin oo gaaraysa lacag ahaan boqol doolar mujaahidiinta juhdigooda iyo karaamkooda kusoo bixiyey arrinkan iyo maktabka tarbiyada iyo macallimiintii oo juhdigooda kusoo bixiyey arrinkan waxaan kula dardaarmaya inay madrasada alfurqaan kusoo biiraan ayna ku dadaalaan waxbarashada cabdirasiid maxamed sheekh cali kaalinta koowaad ee kooxda ba'ali shahaado iyo jaahiseyn jaahisada waa imisa boqol dolar guud ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo maktabka tarbiyada iyo tacliimta wilaayada islaamiga ee baay inay soo dadaalaan oo ay cilmiga ay bartaan anamaha ilaa wax xabsa cabdirashiid xasan risaat madrasatu alfurqaan al-asaasiya gaar ahaan wilaayada baay gaar ahaan abulaflay meeban iniqooda xaflad qaranjiwinga gaar ahaan fasalka lixaad meeban gudubnay dugsiga dhexe eed iyo eedan ka faraxsagna xaflad macallimiintan indhigaan maamuladan meebarana jazaakum allahu khayra macallimiinta intuun dagaal juhudi haniibiyeen meebarana jazaakum allahu khayradan waalidka intana sheeniyo hanigadi buugi qalahaniin galina meebarana jazaakum allahu khayradan meeba ku qeyb galay kaalinta saddexaad meeba abaalmaryahaan liinsay lacag dhanta konton doolar iyo shahaado eed iyo eedan ka faraxsagna xaflad alxamdulilahi lana gabdho ila dhigdaan madrasatu alfurqaan may bareen dagaala juhdi biya rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulullaahi bare alilmu nuurun wajahlu dhulaam ilmu nuuru jaahilnimadana magduu yaari rasuul sallallaahu alayhi wasallam mabaasina jazaakumullaahu khayra ilaahay baaya alislaamiyana may balana jazaakumullaahu khayra leen mataba tarbiyana xafladu wanin qowda may balana
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen barnaamijka waxaa igala qayb galay walaalaha bashiir muxiidiin abu ayman iyo marwaan maxamed inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno isbuuca soo socda hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في